haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka soomaaliya iyo gobolka banaadir ayaa isku raacay abraaca hirgelinta heshiiska siyaasadeed ee hagaya doorashooyinka soomaaliya ee sanadka laba kun iyo labaatan iyo laba kun kow iyo labaatan waxay dhinacyadu ku heshiiyeen in xulashada ergooyinka iyo baarlamaanka soomaaliya lasoo gebagabeeyo dhammaadka sanadkan iyadoo madaxweynaha ay dooran doonaan labada aqal marka la gaaro bisha soo socota february sanadka laba kun kow iyo labaatan haddaba arrimahani suurgal ma tahay wakhtiga harsan marka la fiiriyo inay ku qabsoonto doorashada maxaase mucaaridka arrimahani ay ka odhanayaan qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa qarax ismiidaamina ayaa toddobaadkan ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan inta udhexaysa isgoysyada baarubax iyo blacksea ee degmada halwadaag ee gobolka banaadir qaraxaasi oo la sheegay inay fulisay haweeney ayaa waxaa la tilmaamay in lagu dilay sarkaal ka tirsanaa hay-adda nabad sugidda oo lagu magacaabi jiray caanogeel sarkaalka ayaa la sheegay inuu ka mid ahaan jiray rag hore uga soo goostay kooxda al-shabaab oo hadda ka tirsanaa nabadsugadda qaybta dhalacadka waxaana la sheegay in ay isku duubtay haweene waxyaabaha qarxays ka soo buuxisay dabadeedna halkaasi iskula qarxisay sida dad goobjoogayaal ay sheegeen toddobaadkan waxaa magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ku geeriyooday allah u naxariistay rugacdaha saxaafadeed cabdiqaadir maxamed mursal muddo dheer kasoo shaqaynaya muhiimadda saxaafadda aadna looga yaqiin gudaha soomaaliya qaar ka mid a ehelkiisa ayaa sheegay saxafiga in markii hore uu haleelay cudurka covid sagaal iyo toban hase yeeshee uu ka bogsooday balse sida ay dhakhaatiirtu sheegeen uu ka waxyeeleeyay sanbabada taasina ay hadda sababtay in uu u geeriyoodo dhibaatadaasi covid sagaaliyo toban ay u geysatay taliska militariga mareykanka ee qaaradda afrika ayaa toddobaadkan ku baaqay in la kordhiyo cadaadiska la saarayo ururka al-shabaab oo ay ku tilmaameen kan ugu halista badan xilligan qaaradda afrika africom ayaa khatarta al-shabaab uga waramay idaacadda v o a waxaana africom ay sheegtay in al-shabaab ay halis ku yihiin ciidamada soomaaliya kuwa amisom iyo danaha mareykanka intuba ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa dhowaan muqdisho ku xiray ganacsato iyo gaadiidley lagu tuhmayo inay xiriir la lahaayeen ururka al-shabaab ganacsatada lasoo xiray waxaa ka mid ahaa maxamuud cumar cadaani iyo cadceed xaashi waxaana ganacsatadaasi la sheegay in ay ciidamo si gaara u tababaran kasoo xireen gudaha magaalada muqdisho garaan hoygooda v o eeda oo xiriir la samaysay hay-adaha ammaanka dowladda si ay wax badan uga weydiisa arrintan ayaan u suuragelin waxaase ay v o eedu la xidhiirtay oo ay heshay sheekh cali maxamuud xasan oo loo yaqaan cali wajiis oo ka mid ah eelada saxaabna la ah maxamuud cumar cadaan oo ah ganacsadaha la xiray waxa uu toddobaadkan v o a sharxad ka siiyey sababaha dadkaasi loo xiray sababta loo xiray xaaji maxamuud iyo rag kaleeto oo ganacsato ah oo ilaa tobaneeyo gaaraya oo ayaguna la xiran oo rag caan ah oo ganacsataah oo ay ku jiraan aneer halceed uu kamid yahay waxaan nala kugu sheegay inay la xiriirto waxyaabo ku saabsan dhinacan dhalinyarada ama shabaabka in uun ay u tageen ama dacwooyin guddileda guddiga gobolka guddiga gaadiidleyda gaadiidka gobolka gaadiidleyda gobolka banaadir arrin xaaji maxamuud guddi uu ku jiro guddoomiye ku-xigeen ka ahay iyo qoladan kaleeto laftooda ayaguna mar aan umalaynayo inay iskaashatooyin gaadiidka waxaas ay ahaayeen warar dhexdhex maray iyo dacwo dacwo oo ay isula tageen dhinacaas wiilasha dhalinyarada shabaabka xaggooda ayaan u malaynayaa kiisku inuu lugta kula jiro oo arrimahaas wax laga weydiinayay sababtu waxa waaye beryahan ganacsatada ayaa yani duruufo adag ayaa ku imaanaya oo raggaasa isaga yeeranaya oo weydiinaya maaragtay arrimo ayaguna maya ma dhihi karaan qofka haddii mar iyo labada soo waco marka xiga wuxuu ka baqayaaba in maaragtay naftiisa khatar la geliyo waa ku qasban inuu aado marka umuure uun tigiddaas iyo waxyaaba dhex maray anigu hadda xogta dhabta hay-adaha amniga ayaa kolley laga rabaa inay maxkamadaha u gudbiyaan kaasi waxa waa sheekh cali maxamuud xasan caliwajiis oo ehel iyo saaxiib ballaa ganacsada ee maxamuud cumar cadaan oo dowladda soomaaliya ee toddobaadka muqdisho ku xirtay isaga iyo ganacsada kale kusoo laabana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad hordhaca ad ku maqsheen golaha wadatashiga qaranka ayaa waxay toddobaadkan heshiis ka gaareen habka doorashooyinka dalka soomaaliya iyo habraaca doorashooyinka waxaana sida muuqata ay jadwal soo saareen dhinacyadu doorashada la filayaa in baarlamaanka soomaaliya ugu dambeyn doorashadiisa ay dhacdo dhammaadka sanadkan ee december iyadoo madaxweynaha soomaaliyana la dooran doono bisha february ee laba kun kow iyo labaatan haddaba arrimahani waxaa lagu fasiri karaya sidees ay xubnaha mucaaridku u arkaan bilaha harsan marka la fiiriyo iyo shaqada taalla ma tahay kuwo laysku qaban karayo oo markaasi lagu guulaysan karayo arrimahan waxay la qaadaa dhigaya maxamed xadur nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxaan ugu horreyn aan weydiiyey bal sida uu u arko jadwalka doorashada soo saaray inuu yahay inuu kuqabsoomi karayo wakhtiga yar ee harsan iyo wakhtiga la haysto waxaana uu ku jawaabay bismillah waa mahadsantaha jamaal adiga dhegeystayaasha v o eden waa salaamaya dabcan jadwalkan ee doorasho ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe soomaaliya ay soo wada saareen heshiisna ay ku yihiin in doorashada ay ku dhacdo ama habka noocan ay ku dhacdo waxaa malaysaa in yacni dadka soomaalida ay u arkaan inuu yahay wax maanta loo baahan yahay wakhtigaana muhiim ay tahay in xilliga doorashada la dhowro wakhtiga yar ee la taxliiliyey ee a b c d inay wax ku dhacayaana dabcan waa sida ayaga ay noo sheegeen ama ay soo war murtiyeedka ay soo saareen ay ku qoran haddii dadaal badan la galo iyo wakti iyo mas-uuliyadda iska saaro dabcan waa sax way ku dhici kartaa doorashada waktigeedana waa waa macquul sida maaragtay ayagoo isla garteenna waa wax dhici kara in xilligaas ay qabsadeen ay doorashada ku sameeyaan midaan in madaxtinimada koo iyo labaatanka bisha january aakhirkeeda ama february dhacdana waa iyadana waa su-aalo kaloo meesha ku xiriira isku soo duub waxaa malaysaa labada dhinacba inay maaragtay haddii ay go-aanada ay wada qaateen ka dhabeeyaan doorashada waktigeeda ay dhici karto sinyasimana maaragtay wax badan ay ku hagaagi karaan maxamed dhinaca kale marka la fiiriyo arrintani sidee ay u arki karaan xubnaha mucaaradka oo muddo ku celcelinayay in aysan aqbali doonin muddo kororsi dabcan mucaaradku waxay wax badan ku celcelinayeen in maaragtay doorashada wakhtigeeda aysa dhici karin madaxweynaha uu raba inuu wakhti ku darsado dood badanna taas way ka qabeen mar haddii dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyadii qaranka wada saareen in doorashada yacni wakhtigaas ay ku dhaceyso waxaa malaynayaa inuuna jirin shaki kale iyo doodo kaleo la furo keliya waxay isku diyaarin doonaan un in maaragtay qaabkii ugu qayb geli lahaayeen iyo siday ugu faa'iidaysan lahaayeen mas-uuliyaddaas isbedelayso keliya ayay diyaaradda saari doonaan dabcan wayna soo wada dhoweyn doonaan saan rajeynayno ama dad badanoo hadda qaar ka midaba ay ka hor dhici doonaanba marka mucaaradku waxay u ordayeen u dagaalamayeen waxay ahayd in doorasho wakhtigeeda ku dhacdo doorashadana dowladdii dhexe ee federaalka iyo dowladdii dowlad goboleedyadii si wada jiri u wada qaateen marka ayaguna taasay ku qanci doonaan marka waxaan rajeynaya in qanaacadaas ay noqoto mid soomaalida guul u noqoto kaasi waxa waa maxamed xadar dhuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti ugu ahaa intaas ayaana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka kusoo gabagabeynaya tani kulan dambe nabadgelya